halkani waa shabakada warbaahinta idaalia news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo
dadka soomaaliyeed inay micno u samaysan waayo kenyaoo booqday ethoobiya waxuu booqday soomaaliya oo booqday jabuuti oo booqanaya dalalka gobolka ee uu maray gobolkan mar walbay imaan jireen wasiirada arrimaha dibadda maraykanka laakiin soomaaliya ma ayaan imaan jirin soomaaliyada maanta soomaaliyada hore inay ka duwan tahay daliil u tahay inaan hore usoo soconnay daliil u tahay waan ka mahad celinaynaa dabcan inuu noo yimaado oo adduunyada u muujiyo soomaaliya inay soomaaliyada hore aanay ahayn ay ka duwan tahay hore u socoto hore u marayso ay wax yar u dhiman yihiin xogayaha waxaan kala hadalnay oo aan aad iyo aada uga mahad celinay kaalmada iyo garab istaagga dowladda maraykanka ee garab istaagta soomaaliya wakti aada iyo aada u dhib badnayd iyo isku dayada isku xigxiga oo dowladda maraykanku ay isku dayeysa mar walba soomaaliya in ay dowlad hana qaada ay ka ka dhalato isku dayadaasi qaar badan oo ka mid ah ha fashilmeen qaar badan oo kamid a qaar kaloo ka mid a sidee rabaan ha noqdeen laakiin maanta kaalmada ay dadka soomaaliyeed iyo dowladdan iyo dowladdii ka horreyso kumeel gaarkeed ay garab istaageen dowladda maraykanka soomaaliya ka muuqataa maanta kaalmo dhinac walba leh ayay soomaaliya siiyaan maantana waxaan ka hadalnay kaalmadaas iyo sidii loo siyaadin lahaa iyo meelaha muxuu ahay aan diiradda isla saari lahayn aada iyo aad ayaan isula garanayna ma ah oo keliya dhinaca amniga iyo ammaanka iyo iyo amuurihiisoo keliya laakiin dhinac walbay lahayd horumarinta dhaqaalahay lahayd horumarinta amniga iyo difaaca dabcan way lahayd horumarinta arrimaha bulshada oo tacliinta iyo caafimaadka iyo horumarintooday lahayd marka dhinacyo badan ayay ayay taabanaysay waan u sharaxnay meesha aan xaaladdeenu marayso waxyaabaha culaysyadana haysto ka dowlad iyo ka shacab ahaan iyo meesha aan rabno inaan gaarno iyo waddada aan marayna inaan ku gaarno aan rabno yaan aada iyo aad aan aan ugu ugala sheekaysanay runtiina muxuu ahaaye arrino didiilo aadi waxaan si cad ugu sheegnay naguna raacay isaga iyo wafdigiisaba soomaaliya hadda inay dowlad adduunyada inay si dowladnimo sidii dowladnimo ah ula macaamisho inay diyaar u tahay maanta marka maxaan joognaa maanta waxaan joognaa cadowga shabaab nimanka la yidhaahdo ugus ama nabaddiid ama burcad diimeed magacyo badanaa dadka soomaaliyeed u bixiyeen middaa doonto dheh dhibaatada ay dalka gaarsiiyeen waan isla qiraynaa ma laga doodi maayo mana dhibeen mana jecel yihiin manoo fiican yihiin ma ma dheheen laakiin ciddii aan adduunyada u celadhaansan karran u celadhaansana waa la dagaalanay maanta meelaan soo gaarsiinay magaalooyinka intooda badan dalka soomaaliya magaalooyinka waa ka saarnay gobolladii degmooyinka iyo magaalo madaxyadu waa ka saarnay laakiin dadka soomaalida miyi iyo magaalo marka la yidhaahdo badankiisu miyiguu ku nool yahay miyigaasay ku dhex jiraan marka dadkii miyiga joogay la joogaa la noolyeen maanta marka itijaaha labaada noo dhim waxay tahay inaan buraashad intaan ma ubada intaan biyo ku shubanno inaan miyiga u daba aadnay joogtaa dagaalka meeshaasoo maanta maraya waana ka daba tegaynaa geed kasta iyo muxuu ahay ceel kastoo ay degiinoo ugu tegaynaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu intii jirta ay u yimaadeen oo aan u keennay waxay ahayday inaan tusino dadka soomaalida inay mid yihiin isku ra' yihiin isku wax ay kawada cod soomaaliyeed oo midaysan inaan muxuu ahay kula hadalno waana kula hadal dowladda federaalka gooniya ula hadasha waa la kulantay madaxweynayaasha dowlad goboleedyaduna mar waana soo nagu soo biireen ayda haddana annagoo isla wada jirno soomaali ah ayaan la wada hadalnay kadibna bulshada rayidka xubno ka tirsan ayuu haddana gooni u arko la hadlay cod soomaaliyeed oo midaysan oo waxa ay rabaan garanayo iyo meeshay u socdaan inaan u gudbinno fariintaasay ahayd aada iyo aadaan ugu kalsoonahay inaan u gudbinnay fariintaas isaguna uu fahmay oo uu qaatay muxuu ahay fariintaas waxaan rabaa baryahan daba dad badan oo waxaan arkayey ama aniga fariima isoo gaarsiiyey ama miidiyaha ka hadlayo oo dhahayo laba kun iyo kow iyo toban iyo meelihii la jooga gadaal loogu noqday iyo saxiixayaal iyo kan iyo aniga iyo nimanka madaxda ka ah dowlad goboleedyada waxaan isla saxiixinaahi ma jiraan waxna islamaynaan saxiixin waxaan isla saxiixayna mama jiraan boon annaga gaar u leenahayoo saxiixeenna annaga ku xiran ma jiraan madashu waa madal wada tashi waa madal maxaan ku irahdaa ra'yi ku kala qaas waa madal maxaan ku irahdaye wixii dowladda federaalka in laga fuliyo ay rabto si ay u fududaadaan banaanka dowlad goboleedka dhexdeeda ay ka fulaan la rabana shuruucda baarlamaanka sameeyo shuruucda maxaan ku irahda xukuumad dowladdu ay leedahay waa inay ka fulaan gobolada iyo degmooyinka maamuladii ka jirana waa ayaga inaan marka madashaan lagu xeeyo shuruucda in la fuliyo